waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali halkan waxaan salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka wadanka australia degan waa salaamantiin waa saa u sheegtay oo waxaa weye indhaweydba waxaa soo badanayay maaragtay baahi jirta oo loo qabo in luqadii afka soomaaliga ahayd ama la noolaysiiyo oo dib loo soo celiyo dhalinyarada iyo dadka waaweynba intii u baahan in ay bartaan la isticmaalo oo ay muuqato maxaa yeelay soomaalidu saad ka warhayso soomaali fara badan baa qurbaha soo galay dibadda soo galay soomaalidaas intii aan ku caqligeysan wadankii soomaaliya waxay barteen luqado kale luqadihii kale baa saameyn weyn waxay ku sameeyeen hadalka iyo sida ay mataqaanaa maalin walba xitaa dadka soomaalida ah ay ula hadlaan ama ula dhaqmaan ama ereyada ama luqada ay isticmaalaan taa waxay sababtay in dhalinyaradii iyo ubadkii yaryaraaba aan af soomaaligii la barin oo mataqaanaa muxuu ahaa u dayacmo xitaa wadankii gudihiisa haddii aan ka hadalno dhowr iyo labaatankii sane lasoo dhaafay burburku mataqaanaa uu jiray haddaad si fiican u fiiriso waxaad arkaysaa inta badan wadankii soomaaliya la oran jiray intiisa badan in aan caruurta loo dhigin afka soomaaliga luqadii waa lagu hadlaa laakiin lama dhigo taasoo sababtay in wax kobcin ah uusan yeelan haddaan la qoraynin oo curis aysan ardaydii samaynaynin oo wixii aan laga fikirayn waxay iska noqotay luqad lagu hadlo hadal keliya ah oo weliba hadal keliya maaha ereyo kale iyo luqado kale iyo waxyaalo kale baa lasoo wadageliyey marka maadaama ubadkii yaryaraa loo baahan yahay inay dhaqankii iyo hidihii iyo waxalaale wixii mataqaana soomaalinimadii ay qaataan luqadii qeyb weyn bay ka tahay in mataqaana muxuu ahaa iyadana ee la noolaysiiyo oo lagu hadlo oo la qoro oo la akhriyo waa gartay bulshada dabcan jaaliyadda waqti badan baad kusoo dhex jirtay waalidiinta aad wadanka ku aragto oo caruurtoodu halkan ku koreen baahida loo qabo inay caruurtooda baraan af soomaaliga dareen ah ma jiraa maxayse u baran waayeen maxaa loo bari waayeen horta wallaahi dadku wax walba isugu jiraan oo dad waxaa jira maaragtay af soomaaligii jecel in ay ubadkooda bartaan balse ay maaragtay aysan u suurtagelin ama iskuulaad ama meelo wax loogu dhigo aan lahayn laakiin waxaa nasiib daraa ah in dadku intooda badan aysan muhiimadba u arag in af soomaaliga mataqaana inuu muhiim yahay soomaalida mataqaana muxuu aha gaar ahaan dadka waaweyn waalidka ah ama soomaalida ee soomaaliya joogtayba badanaa marka la eego kobcinta ubadka iyo barbaarinta ubadka lama sameeyo ma aragtay muxuu ahaa jadwal ama plan dheer oo maaragtay shan sano tobanka sano soo socda qofku wuxuu raba inuu sameeyo badanaa maalinba maalinbay dadka isugu dhiibtaa nolosha mataqaana maanta jirto unbaa lagu dhaqmaa marka lagama fikirayo aniga haddaan af soomaaliga aqaano oo mataqaana wiilii gabar aan mataqaana aan leeyahay ka fikri maayo ilaa aniga bahi iguma hayso soomaaliga si fiican baan u aqaanaa marka ka fikri maayo wiilkaygii gabadhaydii yareyd in ay iyaguna mataqaanaa muxuu ahaa ay u baahan yihiin ama meeshan ay joogaan inaysan af soomaaliga ka baran karin sida aan aniga ugu hadlo marka halkaa waxaa soo baxaysa in dhallinyaradiina ay luqadda ingiliishka iska qaataan dadki waaweynaana aysan dareensanayn in baahi ay jirto waa gartay waalidka ma dhici kartaa in ay u sababeeyaan in cunugu markuu iskuulka aada af ingiriis baa loogu dhigay af ingiriis buu ku hadlaa gurigiibuu imanayaa telefishinkii barnaamijyadii caruurtu af ingiriis bay ku hadlaan marka waalidiinta ma waan la dhihi karin bad ka weyn baa qaaday oo si kastoo ay isugu dayaan inay xataa caruurta waalid ahaan af soomaaliya guriga kula hadlaan haddana environmentgii ama biyo-addii aan ku noolayn baa naga tan weynaatay waa sax weeye waa saa u sheegtay oo dhibaatooyinka waxyaalo fara badan waxaa jira maaragtay kulligood ilaa xad saameyn sameynaya oo dhibaatooyinka hadda sheegtay ka mid ah waxaa kaloo iyadana jirta oo waalidiinta iyo dhallinyaradaba saameynaysa in in soomaalinimadii iska daa luqadii in soomaalinimadii laftarkeedii ama waxaan mataqaana muxuu identityga loo yaqaano iyadii laftarkeedii ay calaamad su-aal saaran tahay oo aan la hubin qofku mataqaanaa muxuu ahaa yacni soomaalinimadii waa lagu faani jiray waagi hore qofku wuxuu dhihi jiray nin soomaaliyan mataqaana muxuu ahaa dhallinyaradina t v-ga iyo barnaamijyada iyo meelahan ay daawanayaan waxyaala waxay ka arkayaan aan qurux badnayn marka soomaalinimadii iyo wax kastoo soomaali ah qofkii wuu ka fogaanayaa dadki waaweynna waxaa laga yaaba inay ku yidhaahdaan af soomaaligu muxuu u kordhinayaa caruurtayda aniga waxaan u baahanahay qur-aanka iyo xadiiska inay bartaan yacni priority-ga waxa luqadda englishka lagu yidhaahdo oo qofku siduu u kala horumarinaya waxa mataqaana dantiisa ah soomaaliga kuma jiro inta badan waalidka uguma jiro farsamada yani ugumaba jiraba mataqaanaa listiga oo ah wiilkayga waxaan u baahanahay inuu qur-aankana barto xadiiskana barto luqadda carabiga mataqaanaa muxuu haya iyadana soo raaxda soo raacda wax alaala wix intaa ka soo haray dadka qaar haddaysan yara haddaysan oranin waaba xaaraan nasiib baa mataqaanaa ayaaba la leeyahay yacni muhiimad soomaaliga looma arko waalidkana waxay taagan yihiin waxaan muhiim ma aha aakhiraan waxba uma tarayso bari maayo intaan lacag iyo wax ku bixin lahaa dugsi baa la geenayaa carruurta qur-aanka la barayaa yacni way wanaagsan tahay oo ma oranayno mataqaanaa muxuuha maxaaba muxuu ahaa laakiin waxa weeye luqadii afka soomaaliga maba ku jira mataqaanaa muxuuha dhallinyaradiina kuwa xitaa iyaga isxilqaami lahaa oo iskuulaadkii meelaha tegi lahaa oo isbari lahaa wax soomaalinimo ah way ka fogaanayaan qof wax arkaysaa nin mataqaanaa dhowr iyo labaatan jir oo ka odhanaya anigu soomaalida maba dhex galaba yacni mataqaanaa muxuu ahaa soomaalida ma dhex galo oo yacni taa wuxuu arkaa faan bay ka tahay oo yacni soomaalida in la dhex galo xumaan iyo wax mataqaanaa bay ka tahay marka waxaa dhacday burburkii waxaan ka faa'iidnay cudurro fara badan oo nafsiyan ah oo ah in qofku uu soomaalinimadii iyo luqadii iyo wixii oo dhan markuu arka la yirahda maanta intaasoo qof baa maaragtay restauranti yaroo shaha ku cabaya la laayey yacni wax uu ku faano oo mataqaana soomaalinimo ah wax uu is yirahda alla ilahe yacni wuu niyad jabaya marka dhallinyaraduna waa waa mataqaana muxuua iyagu miisaankooda wuu yaryahay marka intuu intii uu waxaan wakti iyo wax kaga bixi lahaa iyo barasho iyo waxaa meel kale usii jeedsanaya enerjigiisii iyo wixiisi mataqaana meel kale usii jeedanaya luqad kaloo baranaya soomaaliba marmarka qaarkood waxa lagayaba inuusan sheeganba soomaaliya inuu yahay waa gartay marka waxaa waxaa dhici kartay ama loo baahnaa dhinac kale oo dadka hanuuniya oo u sheega soomaalinimada dee dabcan wadankii dhibaata ka dhacday dhibaataa weli ka jirtaa laakiin qofka laftigiisa inuuba yiraahdo soomaali baan ahay waa inuu luqadii ku hadlaa sooma afka hadduusan ku hadlaynba way xataa ku adagtaa qofku inuu sheegto soomaaha identityga la sheego afka ugu horeeya soomaha sax sax wey luqadda afka soomaaliga sida aanigu aan u arko waa furihii lagu gelayay mataqaanaa ee ummadda sooma ummadda soomaaliyeed ama mujtamaca soomaaliyeed qofku hadduu doonayo inuu mataqaanaa mujtamac uu ama fahmo say u fikirayaan ama u dhex galo ama mataqaanaa u qayb ka noqdo waa inuu luqadii ku hadlo waa sax hosaa u sheegtay haddeer ka hor waxaa dhacday barnaamij dhalinyaro fara badan la isugu keenay oo aan ka qayb galay yaa dhalinyaro badan la waraystay qof walba waxaa layihi maxaad damacsan tahay waxay yirahdeen waxaan rabnaa inaan anigu bulshadeyda mataqaanaa wax u taro inaan tabarucaad sameeyo inaan dadka sidan weeyo soomaali haddaan waxyaalo fara badan baa khaladnaa so dhallinyaradii waxay soo saareen mawaadiic fara badan oo leeyihiin waxan iyo waxan iyo waxan iyo waxan baan jecelnahay inaan ummadda soomaaliyeed ka bedelo oo aan maaragtay muxuu ahaa horumar si loo gaaro mataqaanaa muxuu ahaa marka su-aal baan fartan tahay waxaan ku yiri sideed ummaddan aad leediin waxbaan ka bedelaynaa saa wax uga bedelaysaan haddaydan fahmaynin luqadda ay ku hadlayeen markaas af ingiriis bay ku hadlayaanmarkaas af ingiriis baa lagu hadlayaa haa sideed marka ummaddan u fahmaysa sida u fikirayso fariintan aad wadda ee aad leedahay waxan iyo waxan haddii sidan laga dhigana way wanaagsanaan lahayd sideed u gaarsiinaysa haddii aadan fahmayninba way jirtaa arrintaasi ah in dadku aysan u aragba mataqaanaa muxua dhallinyaradu aysan saa u arag aysan u arag qofku hadduusan soomaaliga uusan baranin in uu ummaddii ama mujtamacii soomaaliyeed magac ahaan iyo mooyaane in uusan de qof sidii xitaa uma fikiray anima marka qaarkood marka la sheekeynaya dhallinyarada mataqaanaan la sheekeysanayo waxaan ku idhaahdaa maskax soomaaliyeed baa igu rakaban baan ku idhahdaa matoor soomaaliyeed baa isaaran markaasa yidhahda maxaa maxaad ula jeedaa marka waxaan ku idhahdaa sida qofka soomaaliga u fikiraya yaan u fikiraa maxaa yeele luqadii baan ku hadlaa dadkii baan fahamsanahay sheekadoodii waxoodii xigmadii suugaantii waxeed baa fahmaysaa kadib qof waxaad noqonaysaa soomaalinimada wax la taaban kara ma lakiin qof soomaaliyaad noqonaysaa inta haddayd kaa maqan tahay waxaa laga yaabaa habka aad waxu mataqaana sawiranayso sida aad wax u arkayso sida aad mataqaana muxuu ahaa in aysan muxuu ahaa muxuu aha marka luqaddu saan soo sheegnay waxay ka mid tahay yacni identityga aan hadda ka hadlaynay oo ah qofka waa waxa ugu weyn ee ka dhigi kara mataqaanaa muxuu ahaa soomaali in afkii soomaaliga uu yaqaano si fiican u barto
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali